العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع صلاadii suno ahayd buu baab yahay calى الdawaab ee lagu dul tukado waxayuma dhinaciina loo tukado tawajahat ay ula jihaysata daabadii bihi isaga marka taawuc asalkiisu waa waa ficlu طaaca waajibatan kanat aw mustaxaba waa inuu qofku sameeyo shayga aacada ah aacadaasi ama waajib ha noqoto ama suno ha noqotee laakiin waxaa loo isticmaalay mararka qaarkood sunadana ay ugu soo aroortay ahlucilmiguna ay u isticmaaleen ficlu طaacati gayr اlwaajiba qofku inuu sameeyo cibaadada aan waajibka ahayn oo xadiidu طalxa waa kii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku yihi ninkii acraabiga ahaa markuu yihi hal calaya gayruhuna qaala laa ilaa an taطawca ilaa an tusaliya صalaaةa gayra waajibati calayk baabkani waxa uu ka hadlayaa in salaada sunaha lagu tukan karo gaadiidka dushiisa walow qibladaba ha ka jeestee marka safar lagu jiro weeye qaala xadaثna عaliي bn cabd لlahi abوlxasan الmadini qala xadaثna cabdاlأعlى cabdاlأعlى ibn cabdاlأعlى الsami qala xadaثna mcmr عan الzuhri عan cabdالlahi bni caamiri can abihi qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya salى اllahu عalayh wasalam oo yusalii ku tukanaya calىa raaxilatihi gaadiidkiisii ku dul tukanaaya xayثu dhinacna u jeesanaaya tawajahat ay ula jehaysatay ula jeesata bihi isaga marka araaxila wuxuu yihi aljawhari waa almarkubu min alibil shayga gaadeed ahaan loo isticmaalo ee geela ka mida ayaa la dha raaxila dakaran kana unha ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqde waxaana kelmadda raaxila ay la mid tahay albaciir oo geela kiisa lab iyo kiisa dhadigba baciir waa la yidhaahdaa waxay la mid tahay ashaat oo ashaat waxaa looga jeedaa neefka adhiga dakaran kana aw unha waxaa la mida alinsaan oo ragga iyo dumarkaba insaan kelimat linsaan waa loogu yeedhaa xayثuna culimadu waxay yidhaahdeen luqaad badan baa ku banaan lix luqa horta waa ku banaayin oo xaada tahliif baa ku banaan in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo iyo in la godo ya-dana saddexdaasaa ku banaan sadana saddexdaas ayaa ku banaan tahliifkaas waa xadiidka laga qaadanayaa marka safar lagu jiro salaada sunnaha ah istiqbaalu qiblihi ama ujeesashadii qiblada ee shardiga ahayd inay dhacayso oo dhinac kastoo ay ula jeesato ama wejigiisa u jeedo u tukan karo qofka musaafirka ah qiyaamkuna marka horeba shardi uma ahayn ama rukun uma ahayn salaada sunaha ah xadiidkani markaa waa iطlaaqay ra'aytu nabiy yusali calىa raaxilatihi xayثu tawajahat bihi laakiin axaadiida kale ayaa caddaysay salaadaas inay ahayd salaad sunno ah oo aanu waajib ama salaad farala rasuulku ku dul tukan jirin gaadiidka uu saaran yihi qaala xadaثana abu nuعaym qaala xadaثana shaybaan الnaxwi can yaxya ibn saciid alqaطaan yaxya ibn abi kahiir cafwa can maxamed ibn cabdالraحman ana jaabir bna cabdالlahi ayaa akhbara أن النبy صلى الله عليه وsلم kاna wuxa يuصلي mid tukada التطawca ay الناafilaةa saلاada sunaha وهو raakiب xaal isaguna raakib gaadiidkiisi uu saaran yahay fي غayri الqiبلة ay ilىa غayri الqiبلة qiblada dhinacaan ahayna u ujeedo قال xdثna cبدالأعلى بن حmاd qال xdثna وhيb qال xdثna mوسى بن عقبة موسى بن عقبة waa صاaحب المغازي عن نافع qاaل kاn بن cمر wxuu ahاa رaضي الله عanهma يصلي mid tukada عalى راaxilatihi raaxiladiisa ku dul tukada وyutiru عalayha kuna witiriyeysta dusheeda ويkبر wuxuu ku warami jiray أنa النabiya slى الlaهu عalيه وasلم rasuulku kaana inuu ahaa yafcalhu arinkaa mid sameeya waxaa laga marka cabdاللahi بن cmar siduu rasuulka shidaة اqtidaaئihi bالنabiy عalayه الصalaaةu وaسalاam وkaana yfcalhuna waxaa markaa ay tilma ana النabiya kana yfcalh kana بن cmr يصلي عalى rاaxilatihi وyutiru عalayha ويkبir an النabiya kana yfcalh xukunkaasi inaanu mansuuq ahayn oo صaxaabadu ay ku camal faleen bacd النabiyi عalayhi الصalaaةu وaسalاam ayaa xadiidka uu tilmaamaya salaadana marka waa salaada sunaha ah waxaa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay وإdا arاada an يصليa المakتubaةa نزلa فاstqبلa الqبلة markuu doono inuu faral tukado waa ka degi jiray oo qiblada u jeesan jiray inay salaadani markaa salaad suno ahaydna waxaa tilmaamaya de witriga witrigu inaanu waajib ahayn baana laga qaato aanu rasuulkana عalayه الصalaaةu وaسaلاam waajib ku ahayn sidaas oo kale de ummadana aanu waajib ku ahayn hadduu waajib yahay wuxuu raaci lahaa faralkaa rasuulku dhulka ula degi jiray qibladana ula jeesan jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxay nagu soo martay fii abwaab اlwitr in cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu witriga markuu tukanaayo uu ka degi jiray أن بن cمر kاna يصلي على الراaحلة تطوعا فإdا arاada an يutira نزل فأwtر على الأرض oo dhulka uu ku tukan jiray witriga waxaa kaloo ina soo martay أنhu أnkara عalى سacيid بن يasاar نزuلahu الأرض lyutir waxaana markaa lagu جemcinayaa ficilkaa iyo qowlkaa kala duwan ee cabdاللahi بن cmر ka soo arooray in la yidhaahdo de waxay tusinaysaa un labada arrimoodba agtiisa inay banaanaayeen oo witriga raaxilada dusheeda waa lagu tukan karaa laakiin in lagu tukadaa waajib ma aha oo dhulka dee haddii ula degana iyada lafteedu waa mashruuc baabu limaai ishaaristiibu u baabay yanaa alrukuuca wasujuud rukuucdiiyo sujuuddii madaxa uu ku ishaaro cala daaba daabada dusheeda isagoo saaran qال xdثna mوسى بن إسmاعيل التbudki الmنqrي أbو سلمة qال xdثna عبدالعزيز بن مسلم qال xdثna عبداللahi بن ديناr qال kاna wuxuu عبداللahi بن cمر رadي الlه عanهma يصلي mid tukada في السفر sفrka dhexdiisa عalى rاaxilatihi buu ku tukan jiray aynmaa dhinac kastoo تwaجahaت ay u jeesatay yuumiw ee brاasi isagoo madaxiisa ku ishaaraya yaعnي الرkuuع والسujuud وذakra waxa uu sheegay cabdاللahi أنa النabiya slى الlaهu عalيه وasلم rasuulku kana yafcalhu inuu sidaa yeeli jiray marka kayfiyada iyo qaabka uu tukanayo marka salaadii sunahayd raaxilada dusheeda uu ku tukada ayaa xadiidkanina uu tilmaamay oo ah rukuucda iyo sujuudda inuu kula imanayo bilima ishaaro uu madaxa ku ishaaro nacam waa inuu xataa markaa daabada dusheeda madaxiisa saaro uu ku sujuudaa inaanay waajib ahayn baa laga qaadanaya rukuucduna waxa sujuudduna waxay noqonaysaa mid ka hooseysa rukuucda tabaca liasli kulli minhumaa waayo dee marka si dhamaystiran loo rukuucayo ee loo sujuudayo dee sujuuddu waa ka hooseysa rukuucda xadiidka jaabira imaam muslim imaamu tirmidi warinayana sidaas ayaa ku soo aroortay baabun yanzilu waa degayaa lilmaktuuba liajli maktuuba salaada faralkaa awgeed gaadiidka waa ka degayaa dhulka ayuu ula degaya qala xadaثana yaحya بن bukayri qala xadaثana اleyث عan cuqayli عan iبni شihaabi عan cabdالlahi bni caamir bni rabيcة ana caamir bni rabيca ayaa akhbarahu waramay qaala wuxu uhi ra'ytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam wa huwa isagoo calى الraaxilati raaxilada dusheeda saaran oo yusabixu ay yatanafalu sunaysanaya oo tasbiixda asalkeedu waa qowlu subxaana allah waa qofku inuu yidhaahdo subxaana allah waxaa kaloo loo isticmaalay salaada weliba salaada sunnaha ah oo caaisha radi allahu canha waa tilahay subxata duxaa ay naafilata duxaa xadiidkana macnahay ugu soo aroortay waa ko yusabixu ay yusalii naafilatan salaad sunaa tukanaya oo maxaa markaa salaada tasbiix loogu sheegay aayado qur-aanana ahlucilmiga qaarkood oo kelimadu tasbiix ay ku soo aroortay salaadaa looga jeedaa bay yidhahdeen qad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin fasabix ay fasalli weeyaan bay yidhahdeen wakun min asaajidiin oo min baabi cadfi alkhaasi calى alcaam وصبح بحمd ربka qبلa طلوع الشhمس وqبل الغروب أي صل qبلa طلوع الشhمس وqبل الغروب صلاة الcصر baa looga jeeda فlولا أنه kاna miن المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون في حق نبي اللhi يونس من المصبحين قال المفsرون أي miن المصلين مaxaa hadaba saلaada magaca تaصبيح loogu bixiyey لأنa min أجزائiha تصبيح salaada qeybaheeda تصبيixda ayaa kamida wa min baabi iطلاaq الجuزء min baabi iطلاaqi sm الجuزء calى الكل magacii qeyb kamida salaadu ay lahayd oo taصبيixa ayaa salaada o dhan loogu yeedhay sida salaada rakcad loogu tilmaamay وkadalika sajdة sajda sajdateyn iyo rukuuعeyn ama rakca rukuuc oo looga jeedo salaadii oo dhan markaa sababtu waxay tahay bada ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim tanbiihan calىa fadliha fiiha waxaa laynagu baraarujinayaa tasbiixdu fadliga iyo darajada salaada dhexeeda ay ku leedahay sida marka salaadii rukuuc lagu magacaabay ama sujuudba rukuucda iyo sujuuddu qiimaha salaada dhexeeda ay ku leeyihin laynagu baraarujinayo yoomuhu isagoo ishaaraya biraasii madaxiisa ku ishaaraya yani arukuuca wasujuud qibala ayi wajhin dhinac kasta oo tawajaha u jeesto walam yakun ma ahayn rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yasnacu mid sameeyo dalika arinka bisalaati اlmaktuubati salaada faralkaa dhexdeeda ee salaada faralkaa qibladu ula jeesan jiray mar labaadkana dhulka ayuu ku tukan jiray daabadda dusheeda kuma tukan jirin lianna alqiyaama fiiha rukn min arkaaniha waayo qiyaamka salaada faralkaa dhexdooda la istaagaa waa rukun ka mida arkaanteeda xadiidkan waxa uu khasisayaa qowl اllahi tacaalى xayثuma kuntum fawaluu wujuhakum shaطra oo aayaddaasi dee faral iyo sunna labaduba waa soo gudagelayaan lakiin salaada sunnaha ayaa xadiidkan aayadda uu ka saaraya oo in ilaa kayri lqibla loo tukan karo ayaa markaa uu tilmaamayaa oo faralkii ayuunbaa aayadda markaa baaqi ku ahaanaya fa aynamaa tuwalluu fahama wajhu llaahina naafilada in looga jeediyo salaada sunnaha ah ayaa xadiidku waxa weeyaan uu tilmaamaya istiqbaal qibla shardi bay u tahay salaada faralka ah qiyaamkuna waa rukn min arkaaniha lakiin xaalado ayaa jirta istiqbaal qibla u dhacaya xataa fi lfariida waa xaaladahaasi kamida ida kana اlinsaanu mariida wacajaza can اlistiqbaal walam yakun macahu axadu yuxawiluhu ilى jihati اlqibla yusalli xayثu kana wajhuhu hadduu qofku xanuunsanayo tusaale ahaan oo qibladii uu ka jeedo isna aan u jeesan karin cid u jeedisaana aanay jirin dhinaca wejigiisa u jeedun buu u tukanaya bdliil qwl الlahi taعalى fاtaqu الlaha ma اstaطactum wa qowl الlahi taعalى laa yukalif اllahu nafsa ilaa wuscaha waxaa kaloo istiqbaal اqibla u dhacaa faralnimadiisu ay meesha ka baxaysaa cinda shidaة الkhawf marka baquhu uu daran yahay waa kii lahaa cabd لlahi بn cmar markuu aayadda fasirayay wاxadiiث lahu xukmu rafc mustaqbili اqibla wagayri mustaqbiliha waxaa kaloo markaa istiqbaal اqibla qofka uu ka dhacayaa oo haddii xataa u jeesto ilaa gayr اqibla salaadiisu ay sax noqonaysaa haddii jihaadu ay ka lunto oo u garan waayo ahlucilmiga markaa qaarkood waxay yidhahdeen waxaa sunno ah marka u horeyse salaada sunnaha uu xidhanayo inuu daabadiisa xagga qiblada u jeediyo waxaanay daliishadeen xadiidka anas bnu malik ana nabiya kana ida araada an yataطawaca fi safar istaqbala binaaqatihi اlqibla uma salaa xayثu wajahat rikaabuhu abu daawud iyo axmed iyo baa wariyey safarku markaa ama safar dheer oo salaada lagu gaabiya ha noqdo ama ha noqdo markaa socod uu qofkii mufaaraqo ku sameeyey uu ka tegey maxalla iqaamatihi labadaba salaada sunnaha cala dawaab waa lagu tukan karaa wa ilaa gayri اlqibla xikmadan ahlucilmigu waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen awalan bal u fiirso min xikmat illah subxaana watacaala wfadlihi waraxmatihi bicibaadih waimtinaanihi calayhim an jacala nawaafila akara min alfaraa'id ilaahay wuxuu ka dhigay sunnayaasha kuwa ka fara badan farallada haaniya waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay jacala allahu nawaafila akafa shuruuطa min alfaraa'id targiiba linnaasi fi ficliha waxaa ilaahay uu ka dhigay sunayaasha kuwo ka shuruud fudud farallada isagoo ilaahay dadka jeclaysiinaya sunayaasha inay waxa weeyaan la yimaadaan xaaladda safarka oo qofka waxoogay markaa culays iyo tacab iyo daal uu dareemayo iyo mashguul haddii la odhan lahaa salaaddii markaa sunnaha ahayd waa inaad qiblada ula jeesato mar walba taagnina aada ku tukato dad fara badan bay ku adkaan lahayd inay sunayaasha tukadaan laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala sahlay oo fududeeyey waxa ahlucilmigu markaa ay ka hadlaan daabada dusheeda isagoo taagan ma ku tukan karaa salaad farala hadday taagan tahay hadday soconaysa maya hadday taagan tahay oo ahlucilmiga qaarkood ay leeyihin waa jaa-is haddii ay taagan tahay oo nacam oo dee qibladii u jeesan karo dhexdeedana istaagi karo qiyaasan cala safiina doontaana loo qiyaas qaadanaya waxaana markaa dee ay la mid tahay un kaladii yusalli calaa urjuuxa sida qofka markaa ku tukanaya waxaa markaa leexada lagu tilmaamo oo kale ama shay meel ka soo laalaado oo aan socon ahayn وqاl lyث wuxuu hi xadثnii yunus can ibni شihaabi qala qala salim kana cabdالlahi waxa yusali mid tukada calى daabatihi min aleyl wahuwa musaafiru isagoo musaafira ma yubaali wmanaa bayarin xayثu ma dhinacii kana u ahaado wajhuhu wejigiisu mid u jeeda qala bnu cumara wuxuu yihi wakaana wuxuu ahaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yusabixu mid ku sunaysta cala raaxila raaxilada dusheeda qibala ayi wajhin dhinac kasta oo tawajaha u jeesto wayuutiru calayha witrigana dusheedu ku tukan jiray kayra ana waase yeeshee laa yusali ma tukan jirin calayha dusheeda almaktuubata salaada faralka qala xadaثna mعاad بن fضاl qala xadaثna هisham adstawaayi adstiwaayi عan yaحyى بn abi kaثيir عan mحamed بn cabdالرحman بn hwban qala xadaثnii jabir بn cabdالlahi أn النabiya slى الlahu عalيه waslm kana wuxa yusalي mid ku tukada calى raaxilatih naxو اlmashriqi xaggaa bariga isagoo ujeeda faida araada markuu doono an yusalliya inuu tukado almaktuubata salaada faralkaa nazla waa ka degi jiray raaxilada oo fastaqbala alqibla xagga qiblada ayuu ujeysan jiray markaa shuruud dheeraada bay shardiyaan fuqahada shaaficiyadu ay ka mid tahay waa inaanu waxay yidhahdeen laa yajuusu lahu linxiraaf camdan manaa dhinacaa u jeeda u socdo ayaa qibladiisii noqonaysa dhinacaa uu socdo ayaa qibladiisii noqonaysa uma banaano markaa inuu dhinac kale ujeesto dhinaca uu socdo mooyaane wuxuu dhinac kale ujeesan karaa un ida kaana yastaqbil اqibla hadduu qiblada qaabili lakin dhinac kale on qibladii aan hadduu ujeesto qibladii asalka ahaydna waa ka jeesta tii markaa farac ahayd oo ah dhinaca ujeeda inay qibladiisa tahayna waa ka jeestay bay yidhaahdaan laakiin wax taa waajibinaya ma hayno axaadiida cumuumkeeduna wuxuu tusinayaa bimacnaa raaxiladu ila dhinacun u socon mayso dariiquna mar walba toosnaan maayo dhinac kastoo ay u jeesato in rasuulku calayhi salaatu wasalaam dusheeda uu ku tukan jiray waxaa markaa qofka raakibkaa looga qiyaas qaadanaya oo culimada badankooda u qiyaas qaateen kamaashiga ee lugeynaya lugihiisa ku lugeynaya isaguna waa tukan karaa salaadii sunno ahayd isagoo soconaaya wa ilىa gayri اqibla qibladana aan ujeedin baabu salaati taطawuci salaadii suno ahayd buu u baab yahay ee calى اlximaari ee dameerka dushiisa lagu tukado markaa dameerku miyaanu dawaabta ka mid ahayn oo aanu soo gelahayn baabu limaaya calى اdaaba iyo asalaatu calى الraaxila baabu salaati taطawuci calى اdawaab laa shaka waa soo gelayaa laakiin dameerka sababta uu goonida ugu khasisay waxay tahay wuxuu bukhaari raximah llahu tacaala inoo tilmaamaya inaan la shardiyin daabada ama neefkaa qofku uu ku dul tukanayo salaada sunnaha an yakuuna daahira alfadalaat mid fadalaadkiisu kaadidiisa iyo saaladiisu iyo ay daahir yihiin inuu noqdo lama shardiyo bal daabada waxa weeyaan kaadideeda iyo saaladeedu ay najaas tahay waa ku dul tukan karaa ida kaana laa yamaasu annajaasa haddaanu najaasadii baashir ahayn oo aanu taaban ahayn waxaa kaloo markaa xadiidku dee daliil u yahay dhididka caraqu alximaar wa naxwihi min alxayawaanaat alatii fadalaatuha min rawhin wa bawlin wa su'rin ay najaas tahay inaan waxa weeyaan dhididkoodu aanu najaas ahayn oo dhagortoodu aanay najaas ahayn masaa'il kale markaa aynu tilmaami doonana xadiidka waa laga istinbaado waa lagala soo baxay qaala xadaثana axmed ibnu saciidi qaala xadaثana xabaan بن هiلاal qال xadثna hmاm qال xadثna aنس بن sيrيn qال wuxuu hi اstqبlna waanu ka hor tagnay aنسa xiina qadima min الشhاm markii sham uu ka yimi ee uu ka soo noqday oo aنس madiinu ka tegay oo sham buu u socdaale sababtuna waxay xajaaج iبnu yuسف ninkii la odhan jiray ayaa markaa uu uga cabanayey uga ashkatoonayey cabdالmلك بن marwan markaa sham markuu ka soo noqdayba ayaa laga hortegay falaqiina waxaanu kula kulannaanu kaga hortagnay bicayni tamr meesha caynu tamri la yidhaahdo waa meel bay culimadu yidhaaheen wadada ciraaq ku taalla oo xagga shaam xigta waxaana ka dhacday markaa waqca shahiira dagaal baa ka dhacay khaalid ibnu waliid uu hogaaminayey oo dhex maray waxa weeyaan kufaartii acaajimta ayd iyo muslimiinta waana halka laga helay ee markaa laga soo qaaday inama carbeed oo kisra uu haystay qolada reer furusa halkaa lagula dagaalamay waxaa ka mid ah adiga xaafidku minhum jadd alkalbi alkalbi caalimka la dhaha mufasirka awogi xumraan baa ka mid ahaa mawla cuhmaan oo cuhmaan ibnu cafaan wax ka wariya inamada carbeeda halkaa ku xabisnaayo halkaa laga soo qaaday oo markaa maadaama iyagoo yaryar la qaatay cid dhashayna de aan la garanahayn inay carabiyin waa la garanaya lakin meelay kasoo jeeda aan la garan maayo walihada xumraan waxa weeyaan xumraan mawla cuhmaan un baa la idhaha waa xumraan ayo la garan maayo wa minhum siriin o maxamed ibnu siriin iyo anas ibnu siriin iyo aabahoodaha mawla anas ibnu malik unbaa isna la idhaahda oo siruhina ayo weeyaan laa yudra waxaa markaa taa laga qaadanayaa istiqbaalu alqaadim qofka waxa weeyaan safar ka soo galay in laga hor tago oo la soo dhoweeyo manaa talaqi lmusaafir haddii markaa sababta looga hortagaya ay tahay de inuu alaabsigu halkaa lagaga iibsanayo taasi sharcan ma banaana oo laa talaqaw rukbaan ayuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam laakiin soo dhoweyn baa tan looga jeeda laakiin dee soo dhoweyntu waa inaanay ahayn mid wax sharci khilaafsan ay ku jiraan ka ikhraaji الnisa min albuyuut mutabarijaat waاkhtilaatihina biالrijaal وdrbhina للdfuuf وغinaa'ihina fi الshawaariع kama huwa xaal اlyوم waxaa markaa banaana in dumarka guryaha laga soo saaro sa maanta xaaladdu ay tahay marka siyaasiyiinta markaa lasoo dhoweynayo oo dumarkiio mutabarijaada banaanka loo soo saaro oo ragg iyo dumarkii ay saa isu dhex galaan isku qasmaan oo dumarkii ahayd sawdkooda inay asturaan ay shawaaricda dhexdooda ka ciyaaraan oo islux iyo durbaan garaac iyo hees halkaa ay la istaagaan hada wallahi min alifsaadi fi اlard walaa yajuuzu fi diin اllah wax ilaahay diintiisa ku banaana maha taas fara-aytu waan arkay yusalii isagoo tukanaya anas calىa ximaarin dameer dushii ku tukanaaya wawajhu waxaal wajhu wejigiisuna min da ljaanibi dhinaca uu xigo oo bimacnaa qiblada uu ka jeedo yani wuxuu ujeedaa can yasaari qibla qiblada xaggeeda bidixuu ujeeda wey oo wejigiisu faqultu waxaan idhi ra-aytuka waan ku arkay ana sow tusalii adoo tukanayo ligayri اqibla ee ilaa gayri اqibla faqaala wuxuu uhi lowlaa haddaana jiri lahayn anii ra-aytu anigu inaan arkay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam oo facalahu arrinkaas sameeye lam afcalhu maan sameeyeen arrintaas maan sameeyeen marka arrintu waa tima dameerku dul tukashadaa mise waxa weeyaan istiqbaalu gayri اlqibla in loo jeesto dhinacan qiblada ahayn su-aasha la weydiiyey haddii la eego oo ah ra-aytuka tusallii ligayri اlqibla waxay noqonaysaa anas jawaabtiisu inay ku saabsan tahay inuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u tukanaayo ilaa gayri اlqibla raaxilada dusheeda markaa isagoo saaran laakiin ximaarka ama dameerkana in lagu dul tukan karo axaadiid صaxiixa ayaa ku soo aroortay xadiiثu anas anahu ra'a nabiyu yusalli calى ximaar wahuwa daahibun ilى khaybar wa xadiiث cabd llahi bni cumar raأytu nabiyu yusalli calى ximaari wahuwa mutawajihun ilى khaybar qaabku aanas u tukanayeyna riwaayadda waxa weyaan imaamu malik uu ku sheegay fi lmuwaطa ayaa caddaysay oo yarkacu wayasjudu imaaa min gayri an yadaca jabhatahu calىa shay waxaa xadiidkan laga qaadanayaa oo laga faa'ideysanaya man sala calىa mawdicin fiihi najaasa laa yubaashiruha bishayi minhu ana salaatahu صaxiix qofka ku tukada meel najaas leh ama najaasadu ha noqoto miduu xaa-il u dhaxeeyo oo wax kala teedo isagiyo iyada uu jiro sida inuu bullaacad ku dul tukanayo kale ama ha noqoto mid mawdican uu ku tukanayaba ku taala laakiin isagu aanu taabanayn oo dee aanu acdaau sujuud aanu saarahayn xubnihii sujuuda aanu kuna fadhiisanahayn mar haddaanu najaasadii baashirayn xataa markuu sujuudo halkaa laabtiisa ku beegan hadday taalla ama calooshiisa oo sijaayaddu halkaa najaas ay ka tahay yanaa salaadiisu waa ansaxaysaa waayo dameerku dee waa xayawaan uma istinjoodo oo haddaanu iskuba kaajinba dee ugu yaraan makrajka ayaa kaadidii iyo dee saaladii ay kaga taalla haddana maca dalika salla calayhi nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam waayo najaasada ma baashirahayn marka najaasada waxaa laga ilaalinaya marka la mawdicu sala halka qofku uu ku tukanaya waa inay daahir ahaato macnaheedu waa an laa yubaashira najaasata biacdaa'ihi waa inaan xubnihiisani aanay najaaso baashirin oo aanay taaban waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya xujiyaةu afcaali الnabiy alayh الsalaatu wasalaam afcaasha rasuulku ee rasuulku uu u sameeyey litacabud inay xujo tahay daliil inay tahay xukum laga qaato waayo ibn cumar iyo dee aanasba waxay dhaheen raaytu lawlaa ani raأytu rasuul اllahi buu yihi anas ibn cumar wuxu kana nabiyu yafcalhu markaa ficilkaa rasuulka ayaa saxaabadu ay xujaysteen wa fiihi shidaةu iqtidaaءi الصaxaaba bالnabiy alayh الsalaatu wasalaam saxaabadu sa rasuulka ay ugu dayan ugu dayan jireen baa laga qaadanaya qofka muslimkaahina waa inuu noqdo mutabic haddii rasuulki ilaahay uu soo diray ilaahay uu amray inuu yidhaahdo in atabicuu ila ma yuuxa ilaya hawadeyda iyo ra'yigeyga iyo fikirkayga raaci maayo wixii loo waxyoodaan raacaya ilahayna inagana uuna amray inaynu raacno ma unzil ittabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min dunihi awliya qofka muslimkaahi waa inuu noqdo mutabic yatabic addaliil ma jaa bihi daliil wixii daliil uu tilmaamay weliba de hadday cibaado tahay si gaara cibaadada u tilmaamaya horena waan idinku ishaaray alcibaadaatu laa tahbutu biladilati alcaama cibaadada daliil guud kuma sugnaato waayo haddii daliil guud cibaada ay ku sugnaanayso oo rasuulku aanu qowlan aw ficlan sidaa u fasirin ama saxaabadu aanay sidaa ka fahmin dee bidcaba may jirteenba oo nin waliba intuu siduu doono u soomo siduu doono u tukado oo ciidaha uu doonayo uu samaysto ayaa qun yar wuxuu odhan lahaa ilahay baa hi wacbudu rabbakum wafcalu lkhayr اstabqu الkhayraat saaricuu ilى makfiraةi min rabbikum wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun adilada caamka uu hoos geyn lahaa bidcadaasi u leeyihi o adilada salaada asalaatu khayru mawdicin faman axaba falaystakhir oo soomka o siyaamu junna adiladaasu iska daliishan lah lakiin daliilka caamkaahi inaanu cibaado gaara sugi karin waxay inoogu daliila xadiiu anas ibn malik fi صaxiixayn saddexdii nine waraystay istakbaruu cibaadaة الnabiy alayh الsala saluu can cibaadati rasuuli الlah falama akbiruu fakaanahum taqaalowha markii loo sheegay waxaad moodaa inay yaraysteen rasuulka taqsiir iyo gaabin kumay tuhmin lakiin macnuhu waxa weeye waxay yidhaahdeen rasuulka iyo inagu isku mid ma nihin waqad gafara allahu lahu ma taqadama min denbi wama taahar inaguna taa ma haysano marka inta rasuulku uu sameeyo waa inaynu ka kordhino qad ankara calayhim rasuul الlah maxay sameeyeen rasuulu ku inkiray qaala axaduhm ama ana faasuum falaa ufir walaa ufir qaala lakr ama ana faaquumu leyla walaa anaam qaala ahalif ama ana falaa atzawaj الnisa haddii daliil caama lagu sugi karo cibaado aan ama hay-ad asalkeeda ama hay-adeeda ama cadadkeeda aan soo aroorin macanaa adilada soomka ka warramaysa iyo fadligiisa iyo salaada iyo fadligeeda iyo atafaruq lilcibaadaat iyo ayuunbaa xujo nimankaasi u noqon lahayd laakiin cibaado kuma sugnaato daliil caama bidcana ma jirteen iyagaana looga fadhiyaa kuwa adilada caamkaa cibaadaada aan rasuulka iyo saxaabadu toona aanay samayn ku sugaya inay meel meel dhigaan adilada bidcada ka digeysa bidcadan adiladu ka digeysa waa maxay sinada iyo khamriga iyo qatliga ima muxaramaadkaasa bidcadu miyaanahayn ma uxdita fi diini min gayri daliil manaa wax ilaahay qofku ugu dhowaanayo o aan daliil ahayn miyaanay bidcadu ahayn nacam man sana fi lislaami sunatan xasana buu iska daliishanayay war sidaad ku garatay inay xasano tahay daliil baad ku garatay haddaad daliilu hayso dee shaygu markaa bidcaba maahay maxaad bidca xasana ugu tilmaamaysa haddaana daliilo ahaynna ma caqliga aad ku garatay caqligu masaadirta tashriica ka mid maaha talabaad waa daliil caamahoo u fiirso waa daliil caama laguma sugi karo cibaado gaara oo waxaa loo dabaqayaa un lagagana dhaqmayaa intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay kaga dhaqmeen wa ilaa bidacba ma jirtee nin waliba inta bidca uu jideeyo ayuu iska odhan lahaa man sana fi lislaami sunatan xasana oo maxaan sameeyey miyaan dembaabay nebigun baan ammaanay nebiga weyneyntiisunba igu kaliftay ma khalad baan galay odhan laha waxa wy waan tukaduune waan soomuune waan dikriyowune haddii baabku iska furayo nin waliba wuxuu doono iskaga soo darsan karo deetana u odhanaya man sana fi lislaami sunatan xasana bal adigu macnee man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun bal macnawiyan iyo man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun daliil kasta oo loogu camal falo si aanu nebi maxamed ugu camal falin calayhi salaatu wasalaam saxaabadu aanay ugu camal falin oo loo daliishado qaab rasuulku aanu u daliishanayo saxaabadu fa hada alistidlaalu baailun siduu le imaamu shaatibi raximah llah daliishada noocaasi waa baail mar walba waxaa ka hor taalla haddaad sidan ud aada u daliishanayso uu daliil u yahay muxuu rasuulku ugu daliishan waayo saxaabadu ma waxaad leeda iyagu may fahmin inuu masaladaa tusinayo oo anaa ka fahm badan mise waxaad leeday way fahmeene ummaddana may soo gaadhsiin iyaguna kumay camal falin marka ninka arrinuu qirayo inaan rasuulka iyo saddexdii qarniyo ummaddan u horeeyey aanay samayn oo aanay diin ka dhigan adilo caama u daliishanaya su-aashaasa hor taalla qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun buu le waxay daliilu tahay in mawluud la dhigo waayo waxaanad sheekhow qiraysaa aayadna waad daliishanaysaa waxaanad qiraysaa saddexdii qarni oo rasuulku uu ku jiray inaanay dhigin aayadda may fahmin miyaa oo adigaa fahmay ma way fahmeen oo ummadda way ka qarsadeen miyaa khayrkaas nacam ma waxa weeyaan ku camalfalkii bay ka gaadiyeen oo adaa uga dheereeye miyaa laa yumkin waxaad leedahay rasuulku ma samaynayo saxaabadu kumay cibaadaysan in aayad qur-aani daliilu noqoto waay rasuulkii saxaabada kaaga horeyn lahaa marka qawaacidda istidlaalka waa inuu fahmo qofka muslimka ahlulbidaca waxa weeyaan istidlaalkooda si fudud buu uga jawaabi karaa haddii qawaacidda waxa weeyaan sharciga ah ee ka waramaysa qaabka adilada loo daliishado uu fahmo haddii kale man sana fi lislaami sunatan xasana ayaa bidco kasta loogu daliishanaya waxaa la idhahda markaa bidaca markii ay daahireen ay soo baxeen saxaabatu rasuuli illaah waxa weeyaan ankaruu calى asxaabiha wa qaawamuuha biquwa cabdillahi bn mascuud kuwii masaajidka fadhiyee sabixuu mia halliluu mia kabiruu mia muxuu ku uhi ya qowm ima anakum ataytum bihadyin khayri min hadyi nabiy alayh الsalaatu wasalaam waima anakum iftatixuu baaba dalaala wakadalika markuu u tegey qoladii masaajidka ka dhisatay meesha cidlada yihi waanu ku khalaaweynayna marxaba bika ya aba cabdiraxmaan wallahi laqad sarana an tazuurana qaala ma ana bاladii jiئtukum zaa'ira walan abraxa xatىa yuhdama masjid اljaabiya halkana ka tegmaya ilaa masaajidka la dumiyo war irjicuu watacalamuu miman huwa aclamu minkum wacallimuu man huwa antum aclamu minhu sidaasay saxaabadu u inkireen bidacii markaa camaliga ahaa ee waktigooda daahiray manay odhan sida wadaadada qaarkood maanta ay leeyihiin iyagoo arkaya calaa mar aw masmac iyadoo bidac dadkii lagu dhex faafinayo shirkiyaad wata weliba oo wata macaasi may odhan quyar anagu umadda wax kala goynayo ka hadli mayno alam tasmac ya rajul ma jaءa fi صaxiixi الbukhaari wamuxamadu faraqa bayna الnaas nebi maxamed baa dada kala tafriiqiyey dad nebi maxamed uu kala kaxeeyey maxay adigu isugu haynaysa faqad faraqa الnabiyu bayna ahli اaq bayna ahli الxaqi wa ahli اlbaطil bayna ahli اlاtibac wa bayna ahli اlاbtidac bayna ahli الshirki wa ahli الtawxiid diintana magaceeda oo furqaan la yidhaahdaa ahlulxaqa in la kala tafriiqiyo aanay banaanayn laakiin in ahlulbidca iyo ahlusunna la kala soocaa waa manqaba waana mima arsala allahu bihi nabiy alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ilaahay ula soo diray rasuulka rasuulku miyaanl sataftariqu hadi اluma ilى ثaلaثa وasabciina firqa kulaha fi الnaar ila waaxida kayfa tjmac manaa man akbara الnabiyu alayhi الsalaatu wasalaam bitafaruqihim saddexiyo toddobaatan bay uqaybsamayaan bu yihi nebi maxamed adna waxaad leedahay maya alumatu waaxida an natabicka am natabicu rasuula اllah maadaanu ku raacna mise rasuulka ilahi baanu raacnaa marka aqwaasha noocaasee takdiilka ku dhisan hoojinta la hoojinayo dadka bidaca iyo muxdathaadka iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka muwaajahaynaya waa inaan dheg loo dhigin weeyaan ee lagu daydo nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo baatilka waxa la idhaahdo la muqaawameeyo idaa sakata اlculamaa can اlbaطili wa ahlihi alaa yafsudu diinuna alaa yafsudu diinuna kama fasada diinu nasaara haddaanay culimo bidcada dadka kaga tiraabaysa aanay jiri lahayn bidco kastaa diintay ka mid noqon leh wax badanoo maanta caamadu ay ku dhegan yihiin maxaa sabab u noqday inay ku dheganaadaan oo laga furfuri waayo oo agtooda min almacruuf wa min addiin ay noqoto leanna kuwii markaa ay cilmi dabay didayeene markaa dhex joogay ayaan u sheegay sheega inaanu diinta ka mid ahayn saas ayaana wakti kasta xaalkuu noqonaya diinta ilaahay subxaana wa tacaala sheegisteeda dadka in looga haybadaysta ma aha famin wasaaya الnabiy alayhi الsalaatu wasalaam labi dar kama rawaa imaamu axmed fi musnadi qul ilxaqa walow kaana muran qaraadh baa ha noqdee xaq weya dheh waqaala calayhi الsalaatu wasalaam laa ymnacana axadakum haybat الnaas laa ymnacana axadakum haybat الnaas an yaqula alxaqa aw yacmala bihi ida calimah war midkiin haybadaysi dadka uu ka haybadaysanayo uu isleeya sheekhnimadaada lumi doonta ama way kaa soo horjeesan doonaan oo taageeradooda waayi doontaa yaanay u diidin xaqa inuu ku hadlo kuna camal falo marka cilmi ahaan uu ogaado war ilaahay baa alkhaafid araafic ilaahay baa subxaana wa tacaala waxna kor yeelo waxna hoos u dhiga almiizaanu biyadi illaah dadku waxa waya waxna ma rafcin karaan waxbana hoos uma dhigi karaan haddaad ilaahay raalligelintiisa aada ku dadaasho irdaa raxmaan haddaad ku dadaasho ilaahay baa dadka kaa raalli gelinaya raalli inay kaa noqdaan ilaahay baa subxaana wa tacaala yeelaya waayo quluubtooda ilaahay baa maamula adigu ma maamushid laakiin qofka xaawila ee isku daya inuu xaqa qariyo sida uu yahay u sheegi waayo hadday noqoto tawxiid dadka in lagala hadlo oo dadkii xaraam dadkii oo shirkiyaad ku jira inay wadaado iska dhex fadhiyaan ay iska aamusnaadaan oo masaa'il kalena ay ka hadlaan oonay weligood baabka aanay darqin albaabkiisana aanay garaacin liyattaqu llaha subxaana wa tacaala ilaahay ha ka baqdaan calayhim amaana dhammaanteen amaana ayaayna saaran qof kastaoo cilmi garanaya amaanatu tabliiq ayaa dusheenna ah dadka in la gaadhsiiye waxa weeyaan xaqa in iyadoo bidca bidco dadkii diin looga dhigayo oo khuraafaad lagu soo noolaynayo ay iska aamusnaadaan bal ay laba yaabaanba qofkii arrintaasi ama dadka arrintaasi muwaajahaynaya ee diinta ilaahay subxaana wa tacaala ilaalinaya ee ka ilaalinaya waxa lagu soo darayo hada xaraam wallahi wa hada takdiir walaa yajuusu fi diin illah inay wadaadada isu qaybiyaan qaar bidcada u gargaara oo qaar dadka inta la hor keeno la yidhaahdo asheekh adictor alfulan alfaadil baa inoo muxaadaraynaya haddana bidaca mindarada la soo fuula oo dadka ugu khudbadeeya inay diin tahay oo difaaca waxa weeyaan muxdathaadka ilaahay diintiisa lagu soo daray hada waa talbiis cala annaas qaarna ay iska aamusaan qaarna wixii ay ku tilmaamaan masaa'il masale khilaafiya war markay siyaasadda gaadho ee baarlamaanku uu iskhilaafo wadaadadu soo kuwa mikrofoonada wada qabsada markay arrintu tawxiid iyo bidco marayso waxaa khilaaf loogu tilmaamaya waa maxay khilaafka siyaasigaa hadday ka dhab tahay miyay ka aamusaan kaasaa ummadda inta u badan kala geynaya oo aanay ku midoobi karin marka alkhilaafaatu siyaasiyana wadaadadu mimbarkay u wada fuulayaan mikrofoonkana waa u wada qaadanayaan marka ay noqoto bidac iyo shirkiyaad in laga hadlana maya maya umadda wax kala geeni anagu ka hadli mayno ilaa ilaa goormaydaan ka hadlahay hadduu qofka odhan la masalada maanta ka hadli maayo maanta mafsaday leedo munaasabaan la eeganaya waxbay noqon leh laakiin qof xayaatuhu dacawiyaba ay tahay qaacidada uu ku socdaa inaanu shirki iyo bidac iyo muxdathaad aan ummadda aan uga digahayn taasi waxa weeyaan waa gish lilumma waxa weya almuuminuuna nasaxa addiin nasixa yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waxay nasixa u tahay licaamaة اlmuslimiin النaصيحaة لcaamaة الmuslimiina وتacliimhm الxaq وأmrهm bالmacruuf وnahyهm can اlmunkar وتaxdiirhm min الmukhaalafaat sawaء kanat shirka أw bidcaة أw macصiya النaصيحaة lilmuslimiin waxyaabahaasi ayaa kamida ama لcaamaة الmuslimiin waxaa laga yaabaa in masalada xoogay xusay cuثmaan بn cafan markii cabdالlahi بn mascuud ay isku khilaafeen salaada mala dhamaystira iyadoo mino la joogo oo la yihi soodigan ku daba tukanayo cabdالlahi بn mascuudow adoo cuثmaan masaladan ku khilaafsan waa ka yihi alkhilaafu shar dadka qaarkood baa iska daliishada aahaarta noocaas oo kale ah xanaa masalada miisaankeeda iyo dee qadarkeedu waa inuu kuu muuqdo masale fiqhiya oo ahlulcilmigu ay isku khilaafeen oo dawaahirtii nusuustana qaarba mid ay deliishadeen oo imaamkii uu ijtihaado salaaddii uu dhamaystiray oy tahay inu qofku dee imaamku xataa haddaad adigu qabto in la gaabiyo laakiin imaamkaagu uu qabo iyadoo safar la yahay in la dhamaystiri karo dee tusalli waraa'ah sida ka muqiimkaaba aada ugu daba tukanayse salaaddii aada ula dhamaystirayso markaa masaaisha qadarkeeda in la garta weeyaan cabdillaahi bn mascuud masaladaasuu ka yihi alkhilaafu shar laakiin bidca markay timi intuu aamuso ma odhan alkhilaafu shar laakiin hadaladii aynu soo aynu tilmaamaynay iyo mawaaqiftii aynu sheegaynay buu lahaa cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu wa ardaa ilahi subxana wa tacala khayrka wanaagga ina waafajiy wallahu aclam waxka bilahi towfiiq